jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka sida aynu ognahay marka laga reebo jasiiradda madakaskar soomaaliya waxa ay leedahay xeebta ugu dheer dhulweynaha afrika taasoo dherarkeeda lagu qiyaaso saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kilomitir oo ay dhex eegaagaan khayraad aada u fara badan badda soomaaliya ayaa la sheegay inay ku jiraan ilaa lix boqol oo noocyo kala duwan oo kalluun ah kuwaas oo afar boqol oo ka mid ahi ay yihiin kuwo laga ganacsado waxaana dhanka kala jirta in khuburo soomaaliyeed oo ku takhasusay culunta badda ay dhowaan cilmibaaris ku sameeyeen heerka uu marayo kalluumaysiga iyo ka faa'iidaysiga khayraadka badda haddaba cilmi baaristan oo lala wadaagay wasaaradda kalluumaysiga maxaa natiijo ah oo ka soo baxay sideese kalluunka soomaaliya suuqgeyn caalami ah loogu samayn karaa maxayse yihiin caqabadaha arrintaasi hortaagan su-aalahaasi iyo kuwo kale oo badan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore beeraha iminkana ah agaasimaha xarunta cilmibaarista dhaxalreeb cabdi axmed baafo injineer cayduruus axmed xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha doctor xuseen cali axmed oo laba gooroo hore soo noqday duqa magaalada muqdisho sidoo kalena ah khabiir aqoon dheer u leh khayraadka dabiiciga ah iyo ugu dambayntii cabdi diirshe oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su-aasha ugu horraysa haddii aan ku bilaabo cabdi axmed baafo haddii aad tihiin dhaxal reeb waxaa jirta inaad dhowaan cilmi baaris ku samayseen arrin la xiriirta ka faa'iidaysiga khayraadka badda haddaba maxaa natiijo ah oo cilmi baaristiina idinkaga soo baxay waad ku mahadsan tahay xasan innaga sanadkii hore ee laba kun iyo saddex iyo labaatanki ayaanu wasaaradda kalluumaysiga annagoo wargelinayna aanu qabanay shir weyn oo lagaga hadlaya arrimaha kalluumaysiga iyo sida loo dhiirigelin karo maalgelinta kalluumaysiga ay ku sameynayaan ganacsatada soomaaliyeed waxaa shirkaasi nagala qayb galay dabcan wasiirkii kalluumaysiga isna nagala qayb galay shirkaasi waxaa lasoo bandhigay cilmi baaris la sameeyey oo khubarada ay sameeyeen oo dhinaca maxaan ku dhahdaa sida looga faa'iidaysan karo baddan looga faa'iidaysan karo kalluunkuu ka buuxo waxaana na dhaqaajiye waxay ahayd waddankan waxaa lagu tilmaamaa waddan khayraad badeed leh oo kalluumaysi badan uu ka buuxo laakiin nasiib darro waxaa khayraadkaasi ka faa'iidaysta haddeertaan dad shisheeyaha ka faa'iidaysta oo daldasha ganacsatada soomaaliyeedna maalgelin fiican kuma ayna samaynin khayraadkaasi sidii looga faa'iidaysan lahaa marka waxaan isu keennay kalluumaysatada yaryaray ganacsatadii kalluumaysiga ka shaqaynaysay khubaradii qolooyinkii maalka hayay oo bangiyadii ahaa iskaashatooyinkii waanu isu keennay inay ka wada hadlaanba sida loo horumarin karo waxaana soo baxay in loo kala qaadi karo waxyaabo dadku ayaga ay qabsan karaan iyo waxyaabo ku xiran dowladda ku xiran oo ay tahay inay iyada ay maxaan ku dhahdaa ay u soo jeesato waxyaabaha oo dhibaatooyinka oo dadka hortaagan hadeertaan waxaa ka mid ah xagga maalgelinta ama kuwa kalluumaystada yareer ha ahaato ama kuwa waaweynba ha ahaadaane waxaa jira kalluumaysiga soo saaristiisa suuqa gudaha wax ku filan iyo wax u baahan in la dhaafo suuqan gudaha la dhaafo oo dibadda loo dhoofiyo mar alla markii suuqa dibadda ah la bilaabana waxaa soo baxaya kaalintii dowladda ayaa soo baxaysa mataqaanaa dowladda waxaa loo baahan yahay inay hormariso meelihii masooyinkii lagu soo xiran lahaa inay maxaan ku dhahdaa shuruucda ay adkayso in tayada tan iyo sidii loo xaqiijin lahaa oo shahadooyinkii bixintooda dowladda ay ku xiran tahay dhinaca maalgelintana bangiyada tan hadeertaan jira in ay iyagana ay fahmaan duruufaha gaarka ah oo lagu soo saaro iyo inay suuro geliyaan in kalluumaysatada ay wax badan ay ka faa'idaystaan injineer caydiruus waxyaabaha cilmi baarista lagu sameeyey oo dhaxalreeb ku samaysay kolley waad ka warqabtaa maxaa ka mida maxaase ugu muhiimsanaa cilmi baaristaas bismi illahi raxmaan raxiim waan la soconaa waa cilmi baaris waqti fara badan oo dheer ay socotay dad badan oo khubaraha oo kalluunka wax ka yaqaanana waa la isu keenay soomaalidana soomaalidii hore maahan kalluunka waa la bartay waa la yaqaanaa hadda marka cilmi baaristaas waxa ugu weyneed oo aad aan loo dhexgalay oo wax fiican ay ka soo baxeen waxa loo yaqaano maarata feasibility study in lagu sameeyo mashaariicda kalluunka horumarinta qaybaha ka mida in ay soomaaliya samaysatay ama ay dad badan oo soomaaliya maanta ay ku jiraan inay samaystaan wax la yidhaahdo fish processing plant yacni meel kalluunka lagu habeeyo kabacdina hodhow laga dhoofiyo marka arrinkaas waa arrin aada u fiican waa arrin maarata soo jiidasho mudan waana soomaaliya waxaa wixii mar loo bilaaba dad badan oo ku dayan doona haddii ilaah yidhaahdo markaa meel fiican ay maraysaa insha allah tacaala doctor xuseen cali axmed waxyaabaha ku soo jiitay ee cilmibaarista ku jira maxaa ka mid a bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad u mahadsan tahay bandhigii lixar reer samaysay oo ay kasoo qayb galeen intaasoo stakeholders ah waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa cilmi baaris hore loo qaaday oo dalka looga samayn jiray taasoo mar walbo bas laga dhigto cilmibaristaas waxaa sameeyey markab la yihahdo doctor frinjo nansen oo norwegian ahaa markabkane oo lagu sameeyo aad mataqaana sophisticated ah waxaa lacagteeda bixisay norwegian laakiin waxaa ku shaqayso f a o labadii sanoba mar buu imaan jiray marka xogtii hore oon dadka la socon ayaa lasoo ururiyaa meesha lagu soo bandhigay xogtaas waxay sheegaysaa soomaaliya inay leedahay lix boqol oo nooc oo kalluun ah afar boqol oo ka midna inuu yahay commercial kuwaasoo kala duwan ha noqoto kalluunka bottom fishka loo yidhaahdo oo ku nool gunta hoose ee badda midka guurguura oo tuunnaha iyo la xiriira mataqaana makareelka iyo noocaase iyo karastishe waxa la yidhaahdo ah lobsterka iyo krabiska iyo iyo mataqaana shirimbiska marka cilmi baaristaas ayaa badanaa lagu soo bandhigay taasna wax weyn ayay ka bedeshay imijkii yani dadka hadda joogo oo aan la socon ka bedelmeen midda kale waxa waaye oo cilmi baarista idan lasoo bandhigay wax soo saarka kalluunka inkastoo aan ognahay xeebteena inay tahay xeebta ugu dheero afrika dadka ku howlan ay yihiin dad aad iyo aad u kooban waxaa lees barbardhigi jiray burburka ka hor kalluumaysiga uu kala baxo inshore fisheries offshore fisheries kalluumaysiga xeebaha iyo midka badweynta yani xeebaha waxaa waa artisanal fisheries dadka traditionalka wax soo saarkeedu wuxuu ahaa afar kun ilaa shan kun oo tan kan badweynta oo maraakiibta waaweyn ay isticmaalaan ayaa lagu qiyaasi jiray labaiyo toban ilaa saddex iyo toban maanta isbeddelaa yimid yacnii waxaa aad iyo aad loo xakameeyey maraakiibta trollerska la yidhaahdo ayaa la xakameeyey marka wax soo saarkii hore oo badnaa hoose u dhacay
waa mahadsan tahay doctor xuseen cali axmed cabdi dirishe waxaa tahay agaasimihii guud ee wasaaradda kalluumaysiga sidee u aragtaa dhaxalreeb cilmi baarista ay samaysay maxaa kaaga soo baxay waa mahadsan tahay runtii dhaxalreeb waxaan uga mahad celinaynaa mas-uuliyadda ay iska saareen inay maaragtay dalkan u dhaafaan taariikhdoodii iyo aqoontoodii inay maaragtay ay kaydiyaan daraasadan hadda ay sameeyaanna waxa weyn ayay noo taraysaa saa ogsoon tahay dowladda sideedaba go-aanada markay qaadanayso waa inay warbixin haysataa xog waa inay haysataa xogtaasaa lagu jaangooyaa go-aanada la qaadanayo saas awgeed daraasadan waxaan uga faa'idaysanaynaa inaan go-aanada aan qaadanayno aan runtii u isticmaalno maxay yihiin waxyaalaha marka aan ka faa'idin karno waxay yihiin inaan kor u qaadno maaragta wax soo saarka kalluumaysiga si taa loo gaarana saddex arrimood waa inay dhacdaa kow in kalluumaysatada iyo maaragtay bulshada ka kalluumaysata baddaana in loo sameeyo nidaam iyo maaragtay kaabiyaashii dhaqaalaha sida qaboojiyaashii dekadihii wixii in laga caawiyo inay yeeshaan in siyaasadda dowladda dejinaysu noqoto mid ayaga awoodeynaysa oo tabar u yeelaysa oo xoojinaysa inay wax dhoofiyaan ama maaragta soo saaraan kalluun badan wax soo saarkii baa kor u kacaya marka taas laga caawiyo midda saddexaad waxa waaye suuqgeynta adduunyada in ayadana laga caawiyo saas awgeed dowladdu waxay samaynaysay heshiisyo iyo wadamo kale oo ay hadda la hadlaysay saas awgeed waxaan aaminsannahay in mar kasta dowladda iskaashatooyinka ganacsatada bangiyada dadka ka faa'idaysta khayraadka badda ay yihiin dad ugu muhiimsan ee maaragtay ii sheeg la rabo in gacan la siiyo injineer cayduruus caqabadaha haysta kalluumaysatada soomaaliyeed waxaa ka mid ah iyagoo aan haysan qalab taya leh oo ka caawiya jilaabashada iyo qaboojiyaal kalluunka lagu kaydiyo haddaba maxaa hortaagan in kalluumaysatada laga caawiya dhinac walba si loo horumariyo wax soo saarka iyo ka manaafacaadsiga khayraadka badda waa su-aal aada u weyn oo aada aada u sax ah oo dhacdo oo na haysato lugaha naga haysato wax kastana waxay leeyihin caqabaday leeyihin opportunityna waa leeyihin marka opportunityga horaan usoo sheegnay oo khayraadkii badda waa ka buuxaa noocyo badanna waa ku jiran oo kalluunka soomaaliya weli antaabida waxaan la taaban waayo oo aan waxba laga qaadan isla markaas caqabadaha jiro caqabadaha jiro waxaa ka mid a oo ugu horeeba in fishland inside wax layirahda aanan qabin oo meesha kale ay ku soo xiran lahayd doomaha ay naga maqan yihiin halkaasaa alaabtana la dhigi lahaa fishland insideka waxaa la dhigaa barafka iyo qaboojiyaasha iyo baabuurta meesha ay ka soo galaan oo hadhow alaabta qaadaya marka dhibaatada weyn oo haysato dadka danyarta ee badda ka shaqeeya waxaa ka mid a doomaha oo aanan doomihii sax ahayn oo hadda xilligan aan ku jirno waa manzonka southwest southwestern ka imaanaya waayo oo hadda malay badan ma jiro markii doomo xoog lama qabno wax yaraan soo saaraa maan marka si looga baxo waxay u baahan tahay marka fursado badan dowladdu inay siiso ama aragti gaara inay maarta u yeelato oo la fiiro dadkaas wixii loo qaban karana loo qabto ayaga naftarkoodana inay wax isu qabtaan oo aynan markasta dad gacantooda ay sugan taasna aaday u fiicnaan leeday marka waxaan kula tala lahay anaga ganacsatada soomaaliyeed oo hadda ku mashquulsan moolal iyo maxaan ku rahda maaragtay waxaan la yidhaahdo dukaamaka waaweyn subermarketeed ee hadda la sameeyey waa fiicanta waa sax waa horumar aad u wanaagsan laakiin haddana waa inaan dhinacaana soo aadna waa inaan helnaa dad dhinacan ayagana tooshka ku shido oo samaysta meel kalluunka maarata lagu qaydiyo oo maxaan ku radaa maarata xataa mini market yar ha laga bilaabo xataa oo kalluunka lagu waxeeyo maarata kalluunka waxaa la dhex dhigayaa farjitero oo miraayada leh oo baraf lagu shubay oo kalluunka lagu shubay haddana baraf lagu shubay oo muuqdo qofka intuu yimaado dhahaya kanaan rabaa kanaan rabaa uu gacantiisa ku fiirinaya maanta marka waxaan ka rajaynaynaa ganacsatada soomaaliyeed oo oo aan aad ugu faraxsanahay inay hadda horumarar badan gaareen oo hadda magaalada beelcadeeda xataa wax badan ay ka bedeleen in dhinaca kalluunkana ay usoo jeestaan maaragtay wax kasta dowlad looma aado private sectorka kor loo kiciyaa meeshaan socialista ma jiro waa capitalista marka waxaa la rabaa dadka lacagtaas inay xoolahooda geliyaan meelaha loo baahayo waa mahadsantahay injineer cidiruus xuseen cali axmed dhibaatooyin badanaa habeeyey kalluumaysatada maxaa caqabada oo hortaagan sidii loo dhiirigelin lahaa maxaa looga baahan yahay dowladda maxaase ganacsatada looga baahan yahay marka ugu horeyso qofka oo kalluumaysatada markuu rabo badda inuu aado waa inuu qalab dhammaystiran inuu leeyahay waxaa ka mid a duunyaha doonyaha maanta dalka ka shaqeeya waa dooni yaryar w inkastoo ay kala baxaan mid motoor gudaha leh iyo mid bannaanka ama foorboorda loo yaqaano arrintaas marka doonyahaas oo yar waxaa marka hore noo sameeyey shirkad hay-ad la yihahda sida swedish international development agency kadib dagaaladii sokeeye ayaa maaragtay warshadii baaba'day marka mid macamiil ah ayay ku shaqeeyaan oo aan tayo lahayn dhibaatada ugu weyn taas wey labo fiction gear qalabka lagu kalluumaysanaya shabaagta shabaagta dalka lagama sameeyo oo warshad maanta samaynaysa ma qabno shabaagta waxaa laga keenaya dibadda gaar ahaan wadamada asia laga keena jabaan laga keena south korea laga keena taiwan laga keena taasoo kordhinayso qarashka lagu soo saaray kalluunka bricekii kor u kacayo waayo waxaa laga keenaa wadamo aada u fogfog oo fariidkoodii wuxuuda dhan ay qaali yihiin arrimahaas horta arrimo waxaa waaye oo saldhiga way midda kale waxaa waaye aqoonta badda oo yar aqoontigaa yar haddaa aqoon u lahayn wax ma soo saari kartid hay-adaha caalamka waxay keeneen lacago loogu talagalay in bangiyada ay bixiyaan ay siiyaan mataqaanaa kalluumaysatada nasiib darro waxaa dhacday shuruudaha ku xiran iyo broseska loo marayo iyo interest rateka ayaa aada u badan suurtagalna uma naqanayso inay lacagahaas ay qaataan lacagihii hay-adihiina waa ka soo baxeen kalluumaysatadii ma gaarto bangiyada iska yaallaan aad waa mahadsantahay cabdi diirshe caqabadaha kalluumaysatada haysta sidee looga gudbi karaa waxaa tiin wasaaraddii kalluumaysiga maxaa idinla gudboon maxaase ganacsatada ku boorin kartaa
hadda waxaan wadnaa mashruuc weyn oo lagu bixinayo shan iyo konton milyan oo dollar oo loogu talagalay kaabayaasha dhaqaalaha in maaragtay lagu saxo gobol kasta waxaan ugu talagalnay laba dekadood oo yaryara in loo dhiso si dekadahaas yararka ee maraakiibtu macnaha ay ugu soo xirtaan doomihii waxaan kaloo rabnaa inaan u samayno maaragtay iskuulkii waxbarashada kalluumaysiga inaan soo celinaan rabnaa taas waxay keenaysaa in si casriya ay kalluumaysatada markaas uga kalluumaystaan badii waagii hore dalku wuxuu lahaan jiray dib ugu noqo iskuul bay lahaayeen waxbarasho waxay lahaayeen maraakiibaan lahayn dekad baan lahayn hadda dekad oo loogu talagalay kalluumaysigoo gaara ma jirto qaboojiyaal waaweyn ma jiraan iskuulkiina ma jiro saas awgeed howlaha aan wadno waxaa waye kuwo dhaawacan waaye oo wiiqan waay saas awgeed si loo maaragtay hagaajiyo ciladahaas ka jira kalluumaysiga waxaan u baahannahay si wada jir ah inaan macnaha hawshaan u galno cabdi axmed baafo caqabadaha haysta kalluumaysatada soomaaliyeed sidee looga gudbi karaa caqabadaha jira waa kuwa farsamo waa kuwa siyaasadeed waa kuwa maxaanku rahdaa sharciyeed intaba in loo soo wada jeesto mataqaanaan waxaan rajaynaynaa waxaan kulli ku guda jirnaa weli aruurintii xogtaas ayaan ku guda jirnaa waxaanaan ka soo saari doonaa insha allah warbixin kasoo dhexbaxday hawshaas cilmi baarista hadduu ilaha yidhahdo xuseen cali axmed aansiiyo xeebaha soomaaliya waxaa si dhuumaalaysi ah oo sharci darro ah kalluunka uga jillaabta maraakiib iyo dooyo shisheeye oo aan wax ruqsada haysan arintaas ilaa xad sidee loogu baraarugsan yahay maxaase laga qaban karaa
arintaas waxay xoogaysatay kadib markii burburkii uu dhacay oo dowladdii maaragta meesha ay ka baxday ayaa ciidanka badda iyo ilaalinta xeebaha ciidan la yaraha jiri jiray oo awood u leh inuu ilaaliyo baddeenna marka dowladdii markay dhacday ciidamaday burbureen marka arintaas meesha ka baxday laakiin waan ognahay oo tira aad iyo aad u fara badan ayaa ka kaluumaysta xeebaha soomaaliya kuwa dhow iyo kuwa fogba arintaas marka waxaa lagu qiyaasaa kalluunka sharci darrada ah ee soomaaliya laga qaato sanadkii inuu gaaray saddex boqoloo milyan oo dollar marka taas dowladda gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga iyo mataqaanaa dhaqaalaha bulugga waxay aad iyo aad mataqaana isugu taxallujisay inay arintaas ay maaragtay wax ka qabato taasoo ugu wacan inay maaragtay isticmaasho qaabka satellite-ka markaa lagu ogaado in mataqaanaa dhaqdhaqaaqooda iyo meelaha kala joogaan iyo waddamadii ka tirsan yihiin marka taasaa looga horta sida keliya looga hortegi karo waa taas iyo in la dhiso ciidamada badda ee soomaaliya cabdi diirshe kalluumaysiga sharci darrada ah ee lagu hayo xeebaha soomaaliya maxaa idinkaga qorshaysan runtii arintan wasaaraddu tallaabooyin ayay ka qaaday marka ugu horeysa wasaaraddu waxay dejisay sharci lagu xadnibayo maraakiibta qaarkood oo ay isticmaali jireen kuwa maaragtay ka kalluumaysta sida sharci darrada ah dalka uga kalluumaysta saaad la socotid wasiirka kalluumaysiga maaragtay badane axmed xasan aadan wuxuu maalin dhawe soo saaray qoraal uu ku soo saaray bogga wasaaradda oo uu kaga hadlayo in macnaha ii sheeg si deg dega ay maraakiibta qaarkood uga baxaan baddaanna haddii lasoo qabtana ay la kulmi doonaan ciqaab taas waxay keentay dhaqdhaqaaq badda waxaan haysanaa qalab aan ku fiirino aan la socno dhaqdhaqaaqa maaragtay maraakiibta soo galaysa kuwa ka baxaya waxaan arkaynaa tirada hadba waagi hore soo gala jirta hadda inay kala duwan tahay hoos usii dhacayaan maraakiibta baddaana ka kalluumaysanaysa saas awgeed waxaan aaminsannahay annagoo kaashanayna ururada waaweyn sida i o t c-ga indian ocean tuna commissionka oo kale inaan la aan adeegsano shuruucda adduunka iyo keenaba si macnaha arrintaas aan uga hortagno cabdi axmed baafo isla arinta ku aadan kalluumaysiga sharci darrada ay soomaaliya ka jiraan aniga waxay la tahay marka la fiiriyo dalkan dib u soo kabsashadiisa marka la fiiriyo iyo arintan oo si xoogleh looga hadli jiray maxaan ku rahdaa badina lasoo galaayo maanta waxaa lasoo gaaray heer teknolojiyada adduunka ay aad u isticmaali karto soomaaliya dowladeeda ay isticmaali karto oo ay ogaan karto cid kasta oo kusoo xadgudubta oo gudaha badda soo gasha dalka soo gasha waxaana jira qaar hadda soo galay oo la qabtay oo maxaanku rahdaa sharci lala tiigsaday ayaa jira waxaa laga maarmaan ah dalka ciidankiisa in dib loo aasaaso waa mahadsantahay injineer cayduruus bismi illaahi arrintaan horta waxay soo socotay oo annaga aan soo galnay wasaaradda kalluunka ka mid ay tahay waxa la yidhahda port tax major agreement hay-addaas waxay hoos timaadaa faw ay hoos timaadaa caalamkao dhan way ku jiraan soomaaliyana way ka mid tahay aniga waxaan ka mid ahay dadka keenay labada kun iyo shan tobankii workshop looga aan uga qayb galay meel la yidhahdo shri lanka ayaan ku soo ogaaday in arrinkan uu meesha ka socdo kabacdina wasaaraddan keena wasaaradana warqaday qortay waana la saxiixmaa waana noo ogolaaday waa ka mid naftar sharci ahaan waxaa dhiman marka waxyaalo badan badan waa weyn tahay ilaalinteedana waxyaalo badan ka hortaagan waxa ugu weyn ka hortaagan waxa waaye aqoonta teknolojiyada lagu ilaalin lahay badan 24/7 dadka inay fadhiyaan waa oo isbabadalaan oo caawa xataa la fadhiyo oo group kale hadara fadhiistaan group kale fadhiistaan satellite-ka inaad kireysid internet aan go'ayna inaad samaysid marka waxaan u baahanaha wasaaradda agaasimaha binala fadhiyo wasaaradda waxaan u baahanaha hadda in ay soo saarto dhallinyaro fara badan oo i t-da la baro oo ilaalin karta badda iyadoo xafiiskooda wada joogaan teknolojiya kale cusubaa soo baxdo inaa idinkugu dar rabaa hadda waxaa soo baxday wax la yidhaahdo markay ogaadeen in la ilaalinaayo waxay tagayeen haysi badda meesha ugu sarre ugu dambaysay tagayeen waa kala qaadanayan laba marka waa kala qaadanaysa midna farjiteero wataa midna kalluunkooda oo lagu shubaa nalkana waa deminaan taas hadda annagana waxaan samaynay oo looga daba tegaya waxaa la qabanayaa codka codka ay ku wada hadlayaana la qabanayaa sida idaacadoo kale camala loo qabanayaa marka qolo kastaba waxbay keentaa qolo kastana wax kale keentaa teknolojiyada hadda kusoo degta waxaa waaye kalluunka naftarkiisa la baara iskaanaa la gelinaa kalluunkaas meesha laga soo qortaa la sheegaa marka la sheego waxaa la certification card marka fasaxi baddan ku gashay badda soomaaliya ka soo qaaday dhinacaas ha ka soo qaaday fasaxi card marka waxaasoo dhan oo aqoonaha naga maqan dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu maanta ku lafagurayno qaabka ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo kalluumaysiga khayraadka badda iyo sida looga gudbi karo wixii caqabada oo arrintaasi ku gadaaman waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore beeraha iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb cabdi axmed baafo injineer cayduruus axmed xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha doctor xuseen cali axmed oo laba gooroo hore soo noqday duqa magaalada muqdisho sidoo kalena ah qabiir aqoon durugsan u leh khayraadka dabiiciga ah iyo ugu dambayntii cabdi diirsho oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga aan u soo laabtay barnaamijka xiriir nooce ah ayaa ka dhexeeya wasaaradda kalluumaysiga dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada marka laga hadlayo ka warqabka xeebaha soomaaliya mase jiraan ilaa iyo iminka suuqgeyn caalami ah oo uu helay kalluunka soomaaliya aan siiyo cabdi diirshe waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan kuu caddeeyo waxaa jira wada shaqayn xoogan oo ka dhexaysa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah shirweynaheena ku yaalna kismaayo sanadkaa horaantiisa markuu soo dhammaaday heshiisi aan soo galnaa jirta oo aan soo dhammaystirnay bishaan hadda aan ku jirno horaanteeda oo aan ku yeelanay dhuusamareeb waxaana ka soo qayb galay dhammaan wasiirada oo dhan iyo agaasimayaasha guud oo dhan waxaan leenahay xeer nahaga oo aan ku leenahay isku maamulka maaragtay ii sheeg nidaamkaas aan ku wada shaqaynayno marka taa waa jirtaa suuqgeynta maaragtay kalluunka waa muhiim ganacsatada soomaaliyeed siyaalo kala duwan bay bannaanka u geystaan laakiin suuq noo furan oo hadda dowladda soomaaliya ay qabatay oo maaragtay la geeyaa ma jiro waa mahadsan tahay cabdi axmed baafo kalluunka soomaaliyeed ma jiraa macnaha suuq caalami ah oo hadda haysto iyo waddamo la sheegi karo oo loo dhoofiyo haddii aanay jirin sidee xaaladaas lagu abuuri karaa waxaa xaqiiqo ah in kalluunka soomaaliyeed uu suuq leeyahay laakiin waxaa hortaagan nidaamkii lagu dhoofin lahaa shatiyadii shahaadooyinkii laaba maxaan ku rahdaa shay barradii taasoo maqan waxay keentay in kalluunkan inta la qaado meel kale dal kale la geeyo dalkaasina magaciisa uu ku dhoofsado maarata waxayna ka soo baxday doodii aan la yeelanay ganacsatada kalluumaysiga hadeertaan ku jirtay maarata marka in kalluunkeena suuq uu leeyahay meel la geyn karo oo toos loo geyn karo waa jirtaa waana meeshaas meesha la rabo dowladda inay xoogga saarto oo arintaasi caqabadaas taagan ay meesha ka bixiso aadaa u mahadsantahay injineer cayduruus sidee kalluunka soomaaliyeed suuqgeyn caalami ah loogu samayn karaa ilaa haddase waxaad ogtahay ma jiraa wadamo la geeyo waa su-aal aada u fiican waayo oona sugayna in nala weydiiyo ota kalluunka waa la dhoofiyaa laakiin official ma waxaan kuu soo maraa marka hore kalluunka wuxuu u baahan yahay wax la yidhahdo procession brosesskaas oo ka soo bilowdo meesha oo badda uu ka soo baxo daaqada uu ka soo gala ilaa meesha uu ku dhammaado uu ka baxo waxa ugu muhiimsan waxaa marka packaging labeling iyo waxa waaye quality control saddexdaas oo isla socdo markuu helo bacaa horta uu galayaa maxaan ku rahdaa maarata baabuurka lagu qaadaa markii la qaado kabacdi ayaa iyadana waxaa laga rabaa labelinkaas waxaa ku dhagan certificationka lagu siiyey inaa waxaad xalaalihiin in kale certificationna ma qabno dhibkaasaa jiro marka waxaa waaye wuxuu maraa jabuuti uu maraa dadka qaar waa lagaa qaadanayaa magacaada waxaa la tuuraya kartoono kale loo samaysanaa magac kale ku baxa magac soomaaliya wax ku baxa male hayadhowda xataa boosaaso saasoo kale kambaniya jiro oo soomaali ay leedahay oo dhoofiyo kalluunka oo meel fiicanna gaaro weliba laakiin certification ma haysto wuxuu geeyaa jabuuti asagana xuseen cali axmed isla su-aashan kalluunka soomaaliya suuqgeyn qabkee loogu samayn karaa ilaa hadda kalluunka kalluunka maaragtay dalka laga soo saaro qaybihiisa kala duwan dhinaca malayga markaan fiirino isagoo la qaboojiyey hadda waxaa la geeyaa wadanka imaaraadka iyo wadanka cumaan sidoo kale lobsterka gaar ahaan tail mataqaana frozen lobster iyo hall frozen lobster labadaba waxaa la geeyaa wadamada asia gaar ahaan thailand hong kong iyo china waxaa jirtay dowladda gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga tallaabooyin fara badan ee qaaday arrimahaas la xidhiira sidaas loogu heli lahay kalluumaysada soomaaliyeed ganacsigooda inuu gaaro meel fog heshiisyo oo caalami ah ayaa la galeen wadanka cumaan sidoo kale wadanka kenya kuwaasoo fududayn doono in maaragtay si sahal ay arintaas ku gaaraan suuqyada waan ka bixi doonaa arrintaas sababta waxaa bacdama aan galnay east africa market aan galnay waxay noqon doontaa mid sahasha in kalluunka soomaaliyeed la gaarsiiyo meel kastoo ka mid ah ururkaas baafo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray walwal iyo khataro la xidhiira in maraakiib ajnabi ah ay xebaha soomaaliya ku daadiyaan sunta here adiga ee warshadooda taasoo waxyeello ba-an u geysanaysa khayraadka badda iyo bii-adaba arrimahaas ma yihiin kuwo jira sideese looga sidaad kori karaa aragtidaada guud ahaan waxaa laga hadlaya waxaa ahayd in ilaalo la-aanta xeebaheenna ay keentay in wax lagu soo daadiyo inay kusoo caariyaan inay kusoo caariyaan oo ilaa haddaa u dambeysay oo markii iyo laga sheegayey waana wax u baahan iyadana taxadirkeeda u baahan nasiib daro annaga dalka gudihiisa hadda ma lihin xarun si gaara oga shaqaysa ma lihin wasaaraddeena deegaankana waxaa laga yaabaa inay weli aynan gaarin heer ay si fiican ay u dabagasho waxayna u baahan tahay si gaara in loo fiiriyo oo ama la xoojiyo hay-adaha hadeertaan dhisan in la siiyo tabartii ay wax ku baari lahaayeen waxna ku sheegi lahaayeen injineer cayduruus bismillahi raxmaan raxiim wallaahi sheeke inay u badan tahay maraakiib inay inta soomaaliya yimaadeen sun ku shubeen haddii kale waxaa la arki lahaa calaamado ka imaan doona suntaas oo xeebta imaan laha la arki laha oo kalluuno fara badan noolo fara badan badda intuu ka soo baxo banaanka ku dhinta marka taas annaga waxaynu tusinaysaa inay weli ay iska tahay oo hadal ay iska tahay laakiin wax practicala aan lahayn practical waxaan ku tusinaa hadda ka hor aniga waa lay soo wacay xeebta oo maxaan ku radaa meeshan la yidhaahdo sheekh aviation ayaa kalluun badan ku soo daatay kalluunka haddaan fiirina hal nooc waaye waa sardiine oo yar yara oo loo isticmaalo in wax lagu dabo kalluunkaas marka laba nooc uu xeebta uu ku yimaadaa sidiisaba in kalluuma ka waaweyn oo kaxoog badan ay soo eryadaan iyo in uu naqaska ku dhawo oo meel wax ka nafsado uu waaweena dhacdaan marmar xilliyada markay isbedelaan marna kulayla badda noqona marna qaboobay noqona xilliyada kulaylka oo geedihii uu ka waayo naqas uu ku waayo waxa uu ku nafso u waayo banaanka uu soo carraa labadaas qodobaa keenta banaanka sun waayo lirsun ma ahayn midda labaad waxaa waaye xeebta ilada waxaa lagu arko xumbacad xumbadii aniga intaan sawiraan qaadaan waxaan u diray qolo aniga aan maarata calaaqaad leenahay waxaa la yidhi xumbadaa markay saanoo kala tahay wax suna male waxa dhibaana male waxaa waaye lir barwaaqo waay waddankiina roobaa ka da-ay marka waxay xirtaa waxa in la helo marka hore meel lagu baaro waxa aad leedahay waxaa lagu sameeya shay baarna ma haysana marka marka taasaa waxay keenaysaa waxyaala qaar inaan la rumaysan karin waa tahay xuseen cali axmed arrimahaas maxaad kala socotaa maadaama tahay qabiir dhinaca badda iyo u dhuundaleelo deegaanka sida aad la socoto guud ahaan wadamada soo saara warshadaha iyo nugyeerka badanaa haraadii kasoo haro waxay usoo dhoofiya ayagoo dalkooda kala soo cararaya ay waxay keenaan wadamada oo aan awoodda lahayn badahooda ayay keenaan ama qaarkoodna dhulka ayay ku aasaan marka calaamadihii la arkay waxaa ka mida fuustooyin iyo haamo xerxiran oo wax calaamad aan lahayn yaa lagu arka xeebaha soomaaliya qaybaheeda kala duwan arintaas markay dhacday waxaa la gaarsiiyey hay-adan lira unib united nation environmental mataqaanaa protection hay-addaas qubaree soo dirtay way baareen mushkiladdu waxaa wixii ma soo celin wixii ay ku arkeen may soo sheegin marka waxaa loo baahnaa wasaaradda environment oo kale arrintaas inay dabagasho tiraado wixii a qaadeen mataqaanaa maxaa ka soo baxay oo yani oo shacbiga soomaaliyed loo sheegay cabdidirishe isla arintan maxaad kala socotaa wararka sheegaya in xeebaha soomaaliya sun kiimika ah lagu daadiyo soomaaliya horta kuma noola jasiirad adduunyada banaanka ka ah wax kastoo soomaaliya ka dhaca adduun weynahoo dhan baa ogaanaya wax annaga noo gaara oo hadda anaga aan leenahay impact ama waxay keentay dad baa waxay u geysatay sun meeshaas lagu soo daadiyey ma hayno wax caddayna arrimahan waxay u baahan yihiin in cilmi baaris kale laga sameeyo si fiicanna loola socdo dhaqdhaqaaqa baddeenna injineer cayduruus ugu dambayntii soomaaliya waxa ay dhowaan dowladda turkiga ay la gashay heshiis ku aadan in muddo toban sano ah ay turkigu ilaaliyaan xeebaha soomaaliya ciidamada mariiniskana ay tababaraan haddaba heshiiskaas kaalin noocee ayuu ka geysan karaa guud ahaan badqabka amniga badaha soomaaliya annaga shacab ahaan waxaan u aragnaaba in laga heli doono faa'iido fara badan oo badana ilaalin ay heli doonto kalluunka la dhaca waxaas ay heli doonto taas ka soo tag wixii dowladda la gasho waxaa laga heli doonaa tababaro iyo maxaan ku rahdaa maarata shaqo iyaga lala galo oo xiriir lala yeesho bartner la samaysto kalluun laga shaqeeyo beera laga shaqeeyo xoolo kale laga shaqeeyo marka faa'iidooyin fara badan ay keenaysaa turkida inkastoo caqabado kale ay dhinac kale ka jiraan dadka dhodha ay ogeen oo wasugayna wax ka soo baxo waa mahadsantahay doctor xuseen cali axmed runtii waxa waye heshiiskan heshiis oo dhaxalgal ah ummadda soomaaliya guud ahaan ama naqabto qolooyinka baarlamaanka ama naqabto shacabka soomaaliyeed aad iyo aad ugu farxeen tan ugu horeysa waxa waaye waxaa hadda meesha ka baxay ama hoos u dhacay tahdiidkii lagu hayo ummadda soomaaliyeed ee ahayd badda soomaaliyeed qaar ka mid ah in maaragtay la qaato taas waxay keenaysaa shacabka soomaaliyeed niyaddooda aad u degtay oo dhinacaas laakiin waxaa loo baahan yahay labada dowladood inay ka shaqeeyaan oo baraatika ay u bedelaan qaabkii ciidanka badda ilaalinta xeebaha loo tababari lahaa oo arrimahaasoo dhan maaragtay looga hortegi lahay qodob kale oo ku jiro waxaa ka mid ah ka faa'iidaysiga khayraadka turkiga dowlad weyn waaye dowlad mataqaanaa waxa waaye shacbigeedana uu u baahan yahay kalluun farwad ilaa siddeetan milyan sagaashan milyan waa dadkooda oo kalluun cun oo weliba way u baahan yihiin waan ognahay maraakiibtooda waaweyn waxay ka shaqeeyaan wadamada senegal waxay ka shaqeeyaan wadamada mauritania atlantic ocean waan u baahannahay in heshiiska noocaas oo kale ah aad baa umahadsantaha cabdi duurish sidee u aragtaa heshiiska turkiga iyo soomaaliya annaga qaybta naga qusayso waa dhanka kalluumaysiga dowladda turkiga waxaan u gudbinay annaga fakarkeenna sida ay tahay iyo sidaan maaragta isaga kaashan karno dhanka kalluumaysiga waan u gudbinay taasna ayagaa hadda laga sugayaa jawaabtii heshiiskan saad ogsoontahay ummadda soomaaliyed o dhan way soo dhoweysay annagana sidoo kale aan usoo dhoweynay waxaana filaynaa maaragta qaabkii aan isaga kaashan lahayn dhanka kalluumaysiga inaan mardhow ka wada hadli doonaan filaya wax weynna ay kasoo bixi doonaan insha allah waa mahadsantahay cabdi baafo sidee u aragtaa heshiiska dhinaca badda ee ay wadagaleen turkiga iyo soomaaliya maxaase faa'iido ugu jira dowladda soomaaliyeed marka laga hadlayo badqabka xeebaha soomaaliya heshiiska hadda la galay waxay ku fiicneyd in laba loo kala qaado mid amni oo laga yaabo arrimaha qaarkood inay qarsoodi noqon karaan iyo midka dhaqaale ee ka faa'iidaysiga badda ah waxaan qabay aniga kan dhaqaalaha in inta hadda la sheegaayo aan loo sii dhaafin ilaa heshiiskaasi uu ka cadcadaado qaybna ay ka noqdaan inta khurada ah iyo dadka maxaan ku rahdaa xilka qaabilsan badda qaabilsan waxay u baahan tahay daafurnaan intaa ka badan bay u baahan tahay in la helo waa muddo dheer wax socon doona wax gaaban ma ahan sida hadda muuqata marka aniga waxaan qabaa waa bilow fiican waana loo baahnaa in maxaan ku rahdaa dhinaca ka faa'idaysiga badda lagala kaashado xitaa turkiga intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore beeraha iminkana ah agaasimaha xarunta cilmibaarista dhaxal reeb cabdi axmed baafo injineer cayduruus axmed xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha doctor xuseen cali axmed oo laba gooroo hore soo noqday duqa magaalada muqdisho sidoo kalena ah qabiir aqoon durugsan u leh khayraadka dabiiciga ah iyo ugu dambayntii cabdi diirshe oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh